قدما قدما قدما
mu'asasada alkatayb ayaa saacadihii lasoo dhaafay baahisay muuqaal soconaya qadar siddeed iyo labaatan daqiiqo ah oo laga soo duubay xafladda qalanjibinta mucaskarka sheekh shariif cabdinuur muuqaalka ayaa ku bilaabanaya dhoolatus ay samaynayaan ciidamo qaatay tababar oo ka qalinjibiyey mucaskarka kuwaasi oo qoryaha fudud ku qalabaysnaa waxaa xusid mudan oo muuqaalka ka soo muuqday culimo iyo odayaal garcas ah oo garasho iyo aqoon dheer u leh halganka iyo loolanka jihaadiga ah ee ka socda soomaaliya ciidamada ayaa si wacan u dhagaysanaya kelimad muhiim ah oo dhinacyo badan taabatay taas oo uu jeedinayo sheekh abuu cabdiraxmaan mahad warsame oo ka mid ah qiyaadada xarakatu shabaabulmujaahidiin sheekh mahad warsame ayaa ugu horeyn ka hadlay muhiimadda u diyaargarowga jihaadka ka dhanka ah shisheeyaha iyo kuwa ay ku adeegtaan icdaadka ahmiyaddiisu wuxuu qof waliba si fudud uga dheehan karaa nusuusta ku soo aroortay ee jihaadka iyo fadligiisa marka hore waxaan leenahay jihaadku waa dariiqa allah loogu dhowaado laguna helo liibaantiisa adduunya midda aakhiro qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha wabtaguu ilayhi alwasiilata wajaahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun jihaadka waxaa ku sugan bishaaro weyn iyo fursad qaali ah uu allah addoomihiisa mu'miniinta naftooda kaga iibsaday janno waayo isaga dartii ayay u dagaalamayaan waxna way dilayaan iyagana waa la dilayaa sheekh mahad warsame ayaa u gudbay oo soo hadal qaaday horumarka laga gaaray jihaadka socda iyo maraaxishii kala duwaneyd ee la soo maray jihaadka aan kula jirno saliibiyiinta iyo murtadiinta wuxuu socdaa wax ka badan labaatan sano oo xidhiidh ah marba mar ka dambaysana wuu sii bulaalayaa dhinac walbana wuxuu ka samaynayaa horumar muuqda oo qof walibu arki karo ama uu dareemi karo waxaan soo marnay xilliyo ay saaxaadka ku badnaayeen dhallinyaro laakiin maanta waxaan arkaynaa ama dhexdeenna ka muuqda odayaasha waxaana si camali u arkaynaa qowluhu tacaala infiruu khifaafan wa hiqaala wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum fii sabiili illaah dhalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun ayuha alculamaa washuyuukh idinkuna maanta waxaad ficil u beddesheen cilmigii aad dadka barayseen waxaad dhaqangeliseen aayaadkii iyo axaadiistii jihaadka ku soo arooray ee aad dadka barayseen una fasirayseen waxaan allah idinkaga baryaynaa inuu cilmigiinna iyo jihaadkiinna idiin barakeeyo sheekh mahad warsame ayaa geeska kale isdul istaagay halka ay ku dambeeyeen xamalaadkii lagu soo qaday wilaayaadka islaamiga ah isagoo ifiyey waxa ay ku qotomaan socdaalo dhowr ah oo uu galay xasan sheekh xiritaanka mucaskarkan wuxuu ku soo aaday iyadoo xamalaadkii cadowga ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka ay hal mar wada nuxuustay iyo islaamkii oo nasri ku fadhiya bifadlillaah madaxa murtadiintu wuxuu bilihii lasoo dhaafay ku jiray duulimaadyo debadda ah iyo dawarsi isagoo bukaan socod ah oo gaalada isu bihinbihinaya kana baryaya inay badbaadiyaan oo ay garab siiyaan nin saboola iyo awrba way sahal dhaqaaqaane labadaba haddaan seeta celin socod ma daayaan dowladda federaalka ayaa sanadkii tagay dhammaadkiisa u dabaaldegtay cunaqabataynta hubka ee laga qaaday soomaaliya taasi oo lagu soo rogay kow iyo soddon sano ka hor abuu cabdiraxmaan oo ka hadlayay aragtidooda ku aadan hubka dowladda loo fasaxay ayaa carabka ku dhuftay in hubkaasi ay gacanta ku dhigi doonaan sida ay horeyba ula wareegeen hub la siiyey ciidamada dowladda federaalka isagoo tusaale nool usoo qaatay ciidamada mucasarka dhammeeyey oo lagu qalabeeyey hubkii ay ka furteen askarta dowladda federaalka hubka hadda la sheegayo in dalka la keenayo oo ay gaaladu caddaysay ujeeddadiisu inay tahay shareecada islaamka in lagula dagaalamo insha allahu tacaala wuxuu gacanta u soo geli doonaa mujaahidiinta sidii qaar badan oo hubkaas uu hore gacantooda u soo galay inta hadda kadib lasoo wadana biidni illaahi gacanta ayuu soo geli doonaa shareecada ayaana lagu difaaci doonaa maanta raggan hortayda fadhiya hubka aad ku labisan tihiin ama aad ku qalabaysan tihiin rasaastaas booshaska idinkaga buuxda gaadiidka aad wadataan xitaa tuutaha aad labisan tihiin ma warshado aan annagu leenahay baa soo saaray jawaabtu waa maya intooda badan cadowga ayaa dalka keenay si ay islaamka ugula diriraan ama ula dagaalamaan balse maanta libaxyada islaamka ayuu gacanta ugu jiraa kelimadda tawxiidka ayaa kor loogu difaacayaa kelimadda gaaladana hoos ayaa loogu dhigayaa kuwa soo socdana dhabbahan ayay mari doonaan biidni illaah allah waxaan ka baryaynaa inuu arrintaa inoo dhabeeyo
iyadoo toddobaadkan heshiis ka dhacay adis ababa etoobiya lagu siiyey qayb ka mid a badda soomaaliya ayuu cabdiraxmaan ka hadlay damaca xabashida ee ku aadan xeebaha ah iyo dekedaha soomaaliya uma suurtogeli doonto inay qabsadaan taako ka mid a biyaha soomaaliya waxaana ka soo ceshan doonaa dhulka ay naga haystaan ayuu yidhi abu cabdiraxmaan dhanka kale waxaa jiray waayahan in madaxda nasaarada etoobiya ay soo bilaabeen hadalhayn ku aadan badda cas iyo qaybo ka mid ah dekedaha soomaaliya arrintani ma aha wax cusub ikhwaani fillah sida ku cad taariikhda muddo qarniyo ah ayaa xabashidu isku dayeysay inay qabsato xeebaha dalkan muslimka ah balse waxaa mar walba ka hor taagnaa awowayaasheen ummadduna jiilba jiil ayuu u gudanayey ammaanada difaaca diinta dalka iyo dadka in sha allah haddana uma suurogeli doonto inay qabsadaan taaka ka mid a biyaha soomaaliya balse waxaan rajaynaynaa in sha allahu tacaala inaan ka soo ceshanno dhulka ay dulmiga inooga haysteen hadallada guracan ee afkooda ka soo baxaya waxay caddayn u yihiin heerka ay gaarsiisantaha cadaawadda ay noo qabaan iyo hagardaamada ay noo nala damacsan yihiin ama noo maleegayaan waxaase ka sii weyn waxay qarsan laabahoodu xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa garab istaag iyo hiil u muujisay walaalaheena falastiin oo la kulmaya cadowtooyada yuhuudda iyo xudhufadeeda uu ugu horeeyo maraykanka intaas kadib axibatii fillaah munaasabaddan awgeed waxaan halkan garab istaag uga muujinaynaa walaalaheena muslimiinta ee reer falastiin kuwaasoo ficilkooda iyo afkoodana ku dareensiinaya inaysan marnaba u rukuucayn yuhuudda xaaqidiinta ah sidaas darteed yuhuudda iyo maraykanka iyo reer yurubta meesha ku hayaba waxay xal moodeen inay gumaad aan kala socon lahayn u geystaan shacabka muslimka ah yuhuuddu waxay laayeen ilaa maantoon hadlayno oo xasuuq socday laba bilood wax ka badan in ka badan labaatan kun oo muslimiin ah oo carruur iyo haween u badan sidoo kale waxay si joogtaa uga xadgudbaan cirdiga iyo muqadasaadka muslimiinta yuhuudda iyo kuwa ku garabsiinaya gumaadka ummaddeenna ha ogaadeen inay jariimadaas ka qoomayn doonaan una horseedi doonto inuu dhulku ku ciriiryamo maslaxadooda adduunyana ay burburi doonto in sha allahu tacaala waljawaabu maa tarow laa maa tasmacuun walaalaheena reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leenahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaalaraacyada ah ee idinku xeeran annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumanaan kale oo huquurta ku jira dhankiina ayaan soo aadin lahayn
si kastaba ha ahaatee bilihii lasoo dhaafay waxay alkataa'ib soo saartay muuqaalo lagu muujinayo sida ay u buuxaan mucaskaraadka mujaahidiinta oo soo saaray kumanaan dagaalyahano ah oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin kuwaasi oo la halgamaya dalal badan oo isku soo bahaystay duulaanka ka dhanka ah soomaaliya xafladda lagu soo xiray mucaskarka sheekh shariif cabdinuur iyo ciidamada ka aflaxay ayaa ku soo beegmaysa xilli etoobiya la siiyey bad ay weligeed ku taamaysay dad badan oo ka mid a qaybaha bulshada ee baraha internetka adeegsada ayaa ku baaqay in laga qayb galo jihaadka ay horkacayso xarakada shabaabulmujaahidiin oo ay u arkeen inay tahay quwadda keliya ee ka hortegi karta hirgelinta damaca etoobiya